بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في دار الحديث على منهج أونلاين كوم أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك والقادر عليه
ما حكم التكبيرات الواقعة في هذا العصر والانزواج عمن يقول ان العلماء الذين اخذوا بتحريمها علماء السلطه لا ينقل عنهم.
سؤالتي waxay ku saabsan tahay isqarxinaha isqarxinaha la isqarxiyo waqtiyadan oo dadka qaarkood ay isku soo xidhayaan waxyaalo qarxaaya deedna meelo ay la gelayaan markaa markay la galaana deedna ay ku qarxayaan isaguna uu ku dhimanayo ee naftiisina uu dilayo dadka kalena ku laynayo oo uu leeyahay markaa dad gaalo ah waan markaa ku laynayaa oo ku dilayaa ariiqada noocaasa sababteedu waxay tahay ariiqadaasi waxay tahay waa ariiqatun gayri sharciya waa hab aan sharci ahayn weeyaan waxaynay tahay mid aan banaanayn oo xaaraan ah wey inay xaaraan tahayna waxaa u daliila cumuumaadka adilada ayaa u daliila uu ka mid yahay qawluhu tacaala wala taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ay ka mid tahay aayadda ilaahay yihi wala tulqu biaydikum ila tahluka ay ka mid tahay axaadiista ku soo aroortay qofka naftiisa dila oo waciid iyo goodi aada iyo aada u daran yani lagu sheegay axaadiistaas oo la yidhi qofka waxa weeye naftiisa markaa dila naarta ayuu gelayaa oo aladii naftiisa uu ku dilaya ayuu markastaba naftiisii marka waxa weeye ku yani dhifanaya hadduu sun cadaysi intiibu markasta cadaya hadduu wax markaa toori iskeliyo markasta tooridiibu sidii isu gelinaya axaadiistaasna waa la darisanaya marka waxa weeye ruuxan markaa naftiisa qarxinaya isagii ayaa naftiisi dilaya yaqtulu nafsahu binafsi naftiisa inuu dilaana mid u banaan maa masaladana haddaynu kala tafsiilino waxay yeelan kartaa kuwa waxaa ka mid ah xaaladda uu qofku naftiisi markaa qarxinayo oo cid waxa weeye markaa macsuum ah oo dhiiggooda dhowran yahay oo markaa sharcigu dhowray iyo cid aan dhiiggooda sharcigu dhowrin dhammaanteedba markaa uu wada qarxinayo tan noocaasi waxay tahay midaan laba isku khilaafi karin ruux canaad iyo madaxadeed samaynayo mooyaane ruux kale waa midaanu banayn karin waayo dadkan markaa macsuumiinta oo dhiiggoodu dhowran yahay sharcigu uu dhowray in la laayaa mid banaan ma ah maadaama aynay banaanayn in la laayaa in la yidhaahdo waa isla laynayaa yani wixii markaa dhiiggoodu dhowran yahay wixii kalaa isla wada dhintaan de waxay noqonaysaa waxa weeye midaan markaa khilaaf geli karin ayay noqonaysaa oo asyaadii marka waxa weeye sharcigu xaaraantinimeeyey oo la xalaalaynayo la banaynaya ka dhalanaysa ruuxaasna marka wuxuu noqonayaa yani markaa qaatil ama mujrim ayuu noqonayaa xaaladda waxa weeye u dad markaa muslimiina oo macsuumiina yani markaa uu ku laayo xaaladda markaa taa ay ka maran tahay gaalo aan marka waxa weeye cismo waxba ka lahayn oo sharciga aanu dhiigoodii dhowrin ee xarbiyiin ah oo naftiisa ku qarxinayo xaaladda noocaasi waa mawdicu nadar waana se ay siirtoobi karta culamada qaarkood in fatwo laga keeno odhanaysa waa banaan tahay masaajidka qaar yani ay dhici karto in fatwo laga keeno laakiin sida sawaabka xaqi waxay tahay inayna banaanayn qarxinta uu naftiisa qarxinaya walow dad macsuumiinaba waynay ku jirin kuwaynu naftiisa ku qarxinaya waayo dilitaankan uu naftiisa dilayo ayaan mid u banaan ahayn dilitaankan uu naftiisa dilaayo ayaa mid u banaan aynay ahayn waxayna sababi kartaa baabka haddii la baneeyo mafaasid fara badan baa ka imanaysa oo dad fara badan oo aan dilmifaysan baa la dilayaa waxa kaloo ku jirta naftiisa buu dilayaa naftiisa dalilu ku jiro ay ku dilo oo la hayaana ma jiro haddii la yidhahdo ayub abu ayub alansaari waxa dhacday nin markaa waxa weeye gaaladii rome yani dhex muxuuray oo markaa la dagaalamay xaaladaas yani qofkuu naftiisa markaa qarxinayo dalil u banaanaysa naftiisii isagu inuu dee lama hayo lamala mid ah masaladani masaladii ku saabsanayd ay salafka qaarkood sameeyeen oo ahayd inay qaarkood gaalada markaa intay isku maqiiqaan ay markaa la dagaalamayeen oo markaa ay eginayeen gaalada oo siday gaalada u leynaya iyagana marka dambe la dilayay waayo faariq muctabara udhaxeeya suuradan iyo suurada hadda tasjiiraad faariq muctabara ayaa udhaxeeya fawaadixdana waxaa ka mid ah labada mas'alo laysaga qiyaasanayo inuu faariq muctabara udhaxeeyo waxay ka mid tahay qawaadixda qiyaaska markaa yani faasid ka dhiga ayay ka mid tahay faariqa faariqa muctabarka udhaxeeya waxay tahay midna ruux gaala ayaa dilaya gacantiisa ku dilaya oo isagu wuxuu la yimi waxa keliya waxa weeye waa sabab laakiin mubaasarada waxa samaynaya oo dilkiisa baasiraya oo gacantiisa ku dilaya waa gaal kasna waxa weeye nooc jihaadkuba ahaa jihaadku waa nooci ahaa oo waayo muslimiinta jihaadaysa ee gaaladii goorta igu soo baxayeen waa la dagaalamayaan marka sababta inay u soo baxaan iyaga la yimi laakiin mubaasarada dilkooda waxa baasiraya gacanta markaa uga tegaya oo gacantooda ku dilaya waa darada sidaas aawadeed suuradaasi waa nooc laakiin kan kale iyadu waa ka duwan tahay kan kale waxa weeye ruuxu baa isagu isdilaya yaqtulu nafsahu binafsihi qatligiisuu baasiraya gaaladu waxa ugu wayna la tilmaami karo waxa weeye waa in la yidhaahdo ruuxa waa ku kalistay oo bimacnaa waa u sababtay oo ciil daraaddeed buu ruux isla qarxinaya ciil buu la bururayaa taasaa kalistay ciilkana gaaladaa keensatay ee waxa weeye waxa iscaaridayn sabab iyo mubaasaro waxaana la yidhahdaa idaa tacaarada asabab walmubaasara hullibat ilmubaasara yani sababta iyo mubaasarada hadday iscaaridaan yani mubaasarada la hormariyaa in la haalib yeelaa oo xagga damaanka iyo qaandhawga iyo nisbaynta xukunka mid walba waxaa lagu hormariyaa mubaasarada ayaa lagu hormariyaa sidaas aawadeed ayaa markaa mucaawiyo hadalka laga sheego oo markii loo sheegay xadiiskii nabiga sala allahu alayh wasalam uu nabigu yihi taqtulu تقتلك يا عمار الفئة الباغية أو إنما قتله من جابه والعزي مركز كونتي جونتا أي الدسيجيري مركز عمار أدي كوح السلماني عمار يحديني الديانة كوح يعني حد دسي إيه ما يحمل مركز معاوية مركز الله شاغي والعيدة كمعاوية كمدة أيانا الجلي أبو الغازية اللي يلاده macalimo markii loo sheego iskaalkaa lagu soo arooriyey waxau yidhi anagu maana jiriidi inamaa qatalahu man jaa bih waxa deebu ciddi keentay ee deedada irmaha iyaga iyo seefaha iyaga hortooda kusoo tuurtay ee tabantan in seefaha iyagu markaa ku dhacaan ciddaasaa disiidi cali bn abi aalib markuu hadalkaa maqlay waa ku ka jawaabay oo yihi ma waxaad leedahay xamze waxaa dilay nabiga sala allahu alay wasalam xamzena nabigaa dilay waayo dee dilka la dilaya gaaladuu ka dhacay laakiin haddaad leedahay sababtaa xukunka loo nisbaynaya dee nebiguna sala allahu alayh wasalam goorta sababu u ahaa in la soo baxo oo isagaa bixitaanka amray oo istilfaaray marka waxa weeye calaa kulli xaal ahlucilmigu waxay yidhahdaan sababta iyo mubaasarada hadday iscaridaan mubaasarada ayaa la haalib yeelaa oo la qadimaa oo la hormariya marka maadaama isbaas waa tahay mas'aladan يعني mid nisbaynta xukunka loo nisbaynayo waa kala duwan tahay midna waxaa la odhanayaa kan marka gaaladii dhex muxiiray ee todka la dhex galay waxa weeye taasina gaaladii baa disay baa la odhanaya kan kalena waxaa la odhanaya isagaa isdilay ayaa la odhanaya marka taariq muctabara udhexeeya labadana isagama qiyaasan kara umuumaadkii adiladana waa ku dhiga jiray ee daliil lagaga reebo lama hayo waxaan arkay baxsi loo nisbaynayo axad almasaayikh oo markaa tilmaamaya in mas'alada kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca intaba ku banaanta yani tasjiiraadka iyo kitaabka sunnada iyo ijmaaca intaba inay ku banaanta oo axad almasaayikh loo nisbaynayo calaa kulli xaal ma ogin subuudka markaysagaa fatyadaasi ay ka sugan tahay suuka loo nisbaynayo laakiinba hadday dhacdo cala sabiil fardi wataqdiir in fatyada shiika ay ka sugan tahay waxa weeye waa fatyo aan sawaab ahayn waayo nusuusta loo deliisanaya waxa weye midaan daliil u ahayn qisadan baana ka mida waxyaalaa la deliisanaya waxaa kaloo ka mida qisada ninkii dhallinyarada ahaa ee ummadaha hore ka mid ahaa ee ninka boqorkee gaalkii uu dili kari waayey ee uu yidhi dabadeedna difaaca dididiisa makuu sheega oo yidhi haa oo yidhi dadka soo tamciyo meel isuga keen oo dadka iyagoo meesha ka buuxo halkaa ka taagan yihiin halkaa iga saar markaa leebka oo waxaad tidhahdaa bismi illaahi rabbi lgulaam sidaas w kayfiyadaas qaabkaasaad igu dili kartaa ay dabeedna sidii yidhi qofkii istidlaalka uu ka dalisanayaana waxay tahay maadaama uu tilmaamay sifada lagu dili lahaa in sifada marka lagu dilayo uu isagu sheego maslaxa raajixa hadday ku jirto iyo in sifada lagu yani inuu sifada markaa dilka uu isagu isdilayo inuu isagu baasiro iyo inuu yani sababo uu sheego labadu waa isku mid labadu isku mid weya oo taas kalena waa banaanaanaysa laakiin jawaabtu waxay tahay labada mas'alo waxay u dhexeeya faariq muctabara oo faariqa mas'alada hore inu sheegnay ku sugan baa kana ku sugan faariqa udhexeeyana waxay tahay midna waxa weeye waxa ugu badan oo ku jira waa sabab oo sababtii lagu dili lahaa inuu isagu la yimaado inay banaantahy haddii maslaxa raajixa ku sugan tahay midna waxay ku saabsan tahay inu waxa weeye isagu inuu isdilaa inay u banaan tahay yani marka waxa weeye marka laba mas'alo kala soco oo tan kale waxa weeye daliil markaa bananayo dee u xaaraantinimadooda oo lama hayo marka taarikh muctabara udhexeeya taarikh muctabara ayaa udhexeeya waxyaalaha kale u daliisana waxaa ka mida ijmaac waxaa ka mida qowl axad masaayik laga soo rarayo culamadii hore ama culamadii dhexe ou leeyahay waajmacu calى taqaxumi almahaliki fi jihaadi wain danna anahu yuctalu culamadu waxay ku ijmaaceen in mahaalista u naftiisa ku tuuraa ou madax madax isugu tuuraa inay u banaan tahay jihaadka walow haba u maleeyo in la dilaayo haba u maleeyo laakin waxa weeye mas'alada laga hadlayo mas'alada ijmac uu sheegaya waa kala duwanta diyaaradu isagama helayso waxay ku kala duwan tahay mas'alada marka laga hadlayo waxay noqonaysaa dil uu isagu naftiisa dilo ijmaaca masalada laga soo naqlinaya dil uu isagu naftiisa dilo kuma saabsanee waa sababis uu sabayo in la dilo saas aawadeed buu u yidhi wain danna anahu yuqtalu laakiin waxay noqonaysaa tani wainqataca anahu yaqtulu nafsah markaa danniga ma ahee walow haba qatciyo oo ixtimaal qaatica ha ka dhigo aan si kala aqbali karin inuu naftiisa dilaayo wasiladaas silada ijmaaca lagu sheegayo lagu soo naqlinaya ma aha waa mas'alo ka duwan saas aawadeed waxay noqonaysaa mid mawdica markaa ijmaaca lagu soo naqlinayo iyo maxalli nizaaca laysku hayaa inaanay shaqo isku lahayn ayay noqonaysaa oo aad iyo aad u kala sagan tahay aad iyo aad ay u kala sagan tahay marka waxa weeye cala kulli xaal hadallada caynkaas ah ee tilmaamaya acmaashaas inay bannaan tahay oo mashruuc tahay waxa weeye waa aqwaal yani hayr saxiixa culamo badan oo akaabira waaweyn waana fatwooday inaanu bannaanayn oo ka mid yahay moxamed ibn saalix alcusaymiin raxmat ullaahi calayhi oo kitaabkiisa riyaad saalixiinka markuu sharxaayo xadiiska waxa weeye xadiis alculaam ayuu ku keenaya uuna ka warramaya inay tahay waxa mid muxaram ah oo muskarayrta ka mid ah inaan markaa istifaad iyo acmaal markaa waxa weeye sahiidnimo inaan mar naba lagu tirinayninna waa sheegaya waa dhici karta buuri qofku hadduu muta'awil yahay in waxa weeye ay ka baatiso inuu markaa waxa aadaabkii iyo waciidkii lagu sheegay inuu ka baaqdaa waa suuraydaa laakiin in la yidhaahdo hadduu muta'awil yahay shahiid weeye ma suuragal aha marnaba shahiid ma noqonayo shahaadana waxba ugama galna yani marka waxa weye shaqo kuma laha shahaado oo wala shahiidnimo qaatay mid la odhan karo ma aha waxaa ka mid ah cabdilcaziiz ibnu cabdalla ali sayk mufti diyaar sacuudiya isaguna saa ku aad ba fatyooday inuna bannaanay waxaa ka mid ah asayk almuxadis maxamed naasiruddin albani raxmat ullahi calayhi isaguna saa ku yaad ayuu isaguna fatyooday inkastoo isagu sheegay xaalad ay dhici karto inay banaanaato haddana waxa weye tacasuriga la isticmaalo hadda waxa uu ku tilmaamay inay xaaraan tahay o ayna banaanayn laakiin waxa uu shartiyey xaakim muslim ah mia fil mia haddii waxa weeye hab gaaladu ay iskuga difaacaan ay waayaan oo xaakimka iyo waxa weeye majlisusuurihiisii yagu waxa weeye ay isku waafaqaan xaaladda noocaas ah yani mas'alada noocaas oo kale in wax loo baari karo ayuu tilmaamay laakin waxa weeye cala kulli xaal surada hadda jirta oo acmaasha hadda la samaynayo taas waxa weye inay xaaraan tahay ayuu ku tegay xataa waxa weeye sabaabka qaarkood oo ay dadka qaar ku kala sooan yihiin waxa bacdi ikhwa ay u sheegeen inay iyaguna saas u yeedsatyoodeen sida waxa weeye yani salmaan ibnu sahd alcuuda iyo caaib qarani yaguna saas in laguna fatwoodeen inay balnaanay ay fatwoodeen oo dadka qaarkood ay ku kalsoon yihiin laakiin cala kulli xaal masalada noocaasa cumuumaadka adilada ayaa loo daliishanayaa daliil marka waxa weeye cumuumaadka adiladana waa la istisxaabaya oo waxay ku bannaan tahay waxa yani waxaa bannaan baa leeyahay oo waajib ah bannaanaansho keliya ma aho shaygii caama ee daliila ee soo aroora ee wax khasiisa aan leehayn cumuumkiisa in la daliishado ilaa laga helayo wax khasiisa ilaa laga helayo wax nasaha yani in sidaas loo qaato mutlaqa in iطlaaqiisa loo daliishado ilaa wax qaydo la helayo oo ahlucilmiga markaa culamaa usul ay ku tilmeeseen ku naskareeyeen oo ku caddeeyeen marka masaa-isha noocaas cala kulli xaal waa acmaal takriibiya fafaasisa fara badan oo ku jiraana waa jiraan marka xaaladda aynu hadda ka hadalay waxa weeye wax diba laga qaado inay dhibaatooyin kale ku jirin oo haddii masada raajixa ay ku jirto xataa haddii la yidhahdo waa bannaantay waxay xaaraan ku noqonaysaa masalada raajixa ee ka miisaanka badan maslaxada ee ka dhalanaysa ay xaaraan ku noqonaysa taas yadhahdo xaaraan ku noqonaysa haddii laga soo qaado inay sideeda u bannaan tahay waxay xaaraan ku noqon kartaa yani waxa weeye cidaan dhulkeeda bannaanayn oo ku dhex jira ama masada raajixa oo markaa ka dhaalanayso ka tartiibsamayso marka maalibka wax yaraha dhacayana mafaasida raajixa ayaa ka dhasha waayo meel baa la qarxinayaa qarxinta la qarxiyana waxaa ka dhalanaya markaa jamaacaad badan oo muslimiina in loo laayo ama loo garaaco oo masaajid ka fara badan ummad dhan markaysaga in loo halaagaa suurayda waana la arkay ta noocaas ah marka dadka cuqalada xataa waa garanayaan waxyaalaha noocaasi in waxa weeye fasaad iyo markaa waxwa dhibaato ay ku sugan tahay dhibaato inay ku sugan tahay fasaad fara badan uu ku jiro waa mid marka waadix ay tahay oy markaa u caddahay yani dadka xataa caqliga leh yani markaa caqliga markaa saliimkaa ku fakaraya waa miday markaa daran karaa oo shaygana waxa weeye ma kasira dararuhu cala nafci fahuwa xaraam wixii dhibaatadiisa yani beertiisa ay ka badatay maslaxadiisa xaaraaman sharcada ku tahay xaaraan bay sharcada ku tahay marka waxa weye mafasid raajixa ku jirta dad marka waxa dhulkooda ay macsuum yahay oo waqtiyada qaar aan loo aadan yeelin baa ku jira waxa ku jira waxa weeye waxyaalaha ayna bannaanayn in wax la yeelaa oo la takriiraya ku jira marka waxa weeye shacab marka waxa weeye ayaa la iska leynayaa masalan laga yaabo atfaal iyo markaysa marka yani yani cajaa'is isaga badan daasirada xataa inta la dadka iska soo raaco yani laleeyahay kuwan waxa weeye waa yani waa gaalo dadka inay iska qarxiyo rubama waxa weeye markaa cidda ku jirta maatawna inay iska tahay daasiradu haddii la yidhahdo waa taayagoo gaaladu waa sameeyaan sababtu waxay tahay gaaladu wax xaaraana hadday sameeyaan inagu wax xaaraana in la sameey ma inama banaano dad baa waxay u daliishadeen ay yidhahdeen hadday gaaladuba caynkaas samaynayaan inaguna inaynu samaynaa mid banaan wey oo ilahay wuxu factadu calay bimithli ma actada calaykum wain caqabtum facaaqidu bimithli ma caqabtum bih marka waxa weeye taa jawaabteedu waxay tahay waxyaalaha aargoosiga ku saabsan ee lagu aargoosanayaa waa inay tahay wax aargoosi ku bannaan yahay in lagu aargoostaa laakiin waxayna bannaaneen in lagu aargoostaa inaad ku aargoosataa ma banaano inaad ku aargoosataa ma banaano risaalo adna waa iska fara badan yahay waxaa ka mid ay soo gudagelaysa haddii waxa weeye uu caarkaaga ka sinaysto ruux oo ku tacadiyo adigna caarkiisa inaad ka sinaysataa kuma banaano إذا تلوض بابنك فلا يجوز أن تتلوض بابنك حديث قال لك بشيء غازينا تيدان ويكون بنا حديث قد يزنك ويدنا يعني مرتا روح نفس منه أدي يا تيدان كدنا يا كو أرجوتنا يا مرتا تيكون بنا حديث جدا أنا برتنا كدنا برتا بنا مثلا حوالي على كل حال وحصرت عنه وحلقوا أرجوتنا يا وإنه يتهيوح أرجوتي كدنا يعني wayna caynkaas yada asaayida markaysa waa farci ah marka calaa kulli xaal masalada noocaasa sida marka waxa weeye raajixa ahi waxay tahay ee sabaabka ahi inayna bannaanayn mafaasid fara badanna ay ku jirto wallahu aclam
نحن نبكي المنظرون وهل هو وهل فيه متابعة للكفار؟
waxay ku saabsan tahay talaawiistan la qaato ee bandareenka la yidhaahdo qaadashadeedu maxaa xukunkeedu noqonaya mana ka mid tahay tasabuh gaaladii la shabahayo laysu ekaysinaya sababtu waxay tahay ahlu cilmiga mucaasiriinta ah bandaloonka waa isku khilaafeen culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa muxaram uma banaano waxaana ka mid ah sheekh albani raxmat ullahi caleyh sida ku sugan alfataawa alimaaraatiya asrirada la yidhahdo ahlu cilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa banaan tahay bisharti anla yujassima alcawra waxay ku banaan tahay iyadoo lagu xidaayo sharti odhanaya cawrada inaanu markaa ku dheganayn oo aanu sawiraynin oo haddii cawradii sawirayo oo xisaabtii sawirayo mid banaan maa oo xaaraan bu xaaladda noqonay kor aan isla ogelin oo xaaladda jirki uu ku dhagan yahay waa xaaraan waa la isla ogelin laba isku khilaafmay sabab fara badan sarawiisay qaataanna waxay yahay mid cawrada ku dhegan oo jidkooda marka cawradooda sawiraayo qaar baa markay sujuudsan yihiin aad markaa nahaysaayo indhaha kala boodaysaa kaanahu marka waxa weeye inaan jirkiisa waxba saarayn waayo fahuwa kaasin caarin waxbuu gasan yahay waana qaawan yahay cawradiisana waa sawiranta cawradiisana waa sawiranta nabiguna sala allahu alayh wasalam waa ku yidhi markii usamat ibnu zayd uu siiyey marada oy dada yidhi maxaad maradii u xidhan weyday waxay yidhi kasaytuha imra'atii وهو النبي كريم صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها ظلالة فإني أخاف أن تصف أدنى عظامها أمر به وهكذا يسوع أمر به كيري النبي صلى الله عليه وسلم أسد هذا وهكذا يسوع آه مرض هوستيدا هكذا يسوع حمالة بمعنى مرض الكبكة هوساء يدمر كوكا سلام وتقار حمالة زيقا حمالة حتى هوساء هكذا تسوع وأيضا حنصدق إياه jirkooda inuu sawiro ayaan ka baqaya cidaamahana waxaa looga jeedaa bimacna waxaa jismaha cidaamaha waxaa looga jeedaa jirkeeda ayaa looga jeedaa waayo inta cidaam la itlaaqo in jirka loo jeedaa waa jirayda waana kii ku soo aroortay xadiiskii nabiga sala allahu alayh wasalam uu yihi gabadii uu ku yihi marka waxa weeye يعني أدونك يريد أمر يعني منبر إلى يستمعيه فهي مرة ستجعل تحتها ظلالة فإن أخاف أن تصف حجم عظامها أي حجم جسمها تلك إذا مركا يحيي قاب كأويهي إلى السيرة أسفية الشيطان كدقى يدي وما يشيد قد يشيد كذا يقوله مرضي أي قولنته ما يشيد تاقنيه أي تاقنته saasaan ka baqaya jirkeeda ay tahay masalada ku saabsan marada markaa jirka lagu astirayaa inaanu cawrada sawirina ragga iyo dumarka waa iskaga mid waa shuruudaha ay iska sigan yihiin ragga iyo dumarka ee dumarkoo keliya kuma gaar aha dumarkoo keliya kuma gaar aha marada cawrada uu ninku ku astiraya waa inay noqotaa fadfaadan hayra dayiq iyoan cawradii ku dheganayna ka ballaaran oo inay noocaas noqotaa marka waxa weeye calaa kulli xaal hadduu markaa faadfaad yahay oo ballaaran yahay culamadu waa isku khilaafeen culamada qaar waxay yidhahdeen markaa laftiisa waa muxaram noocan badbaleenka la yidhahdaa oo waagii hore kee la isticmaali jiray waxay ahaa mid ballaaran oo haddii la kala furo macawisida waa laga dhigan kari jiray siday mashaayikda qaarkood sheegeen culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya waxa weye waa iska bannaan yahay laakiin waa laga fiican yahay waxa u daliishanaya marka albani tashabuha nasaarada la shabahaya ku sugan buuli laakiin culamada kale waxay leeyihiin tashabuha yani gaalada la shabahaya waagii hore waa ku sugnay oo waagii hore waxaa loo yaqaanay midaas faransi inuu yahay midaas faransi inuu yahay baa loo yaqaanay saas aawadeed dadka marka waxa weeye gaalada marka ay si ekaysiinaya mooyaane cid kale markaa ma qaadan jirin saas aawadeed bacd almashaayik waxay yidhahdeen muslimiintii hore waagii hore qaadatay waa ku dambaabeen oo aasimiin bay ku ahaayeen tashabuh ay la yimaadeen daraadeen laakiin imika waxa uu noqday calaa kulli xaal wax mushtaraka buu noqday oo wax gaalo ku gaara ma aha maadaama markaa wax mushtaraka uu noqdo oo gaalo aanu ku gaar ahayn hadda waxa weeye tashabuh kuma sugna waayo tashabuh waa ka baxay tashabuh waa ka baxay ahlucilmiga qaarkood qaacida noocaasa ayay markaysa waxay sheegaan xaafid bin xajarna markaa qaacida caynkaasa fitulbaariga waa ku tilmaamaa ahlucilmiga qaarkooda markaa yani iyaguna markaa qaacidaa sidaa u qaatayna waa jiraan sidaas u qaatayna waa jiraan adigu calaa kulli xaal libaaska bangaloonka xaaladda uu yahay mujasim lilcawra waxay tahay aljamiic dhammaantood waxay isku waafaqsan yihin xaaran yahay aan ragga u banaanay dumarna iyagu haweenka wadadaa soomaba banaana sideedaba laakiin xaaladda aanu markaa ahayn mid ciriiriya oo uu ballaaran yahay waa xaaladda markaa culamada qaarkood ay diideen laakiin waxa weeye calaa kulli xaal libaas culamo kallo ma aha marka waxa fiican in markaa la iska daayo oo la qaato dharka kale ayaa markaa fiican laakiin ma cadda calaa kulli xaal daliil markaa taxriiminaya yani markaas yani ma cadda wallahu aclam
نصيحتكم لمن ابتلي بتشجيع اخوانه من اهل السنه بدون حجه.
مسألة waxay ku saabsan tahay masأalaة الtabdiic ama cidda cid iskaga bidcannimo xukminaysa ee ahlu sunnaha ka mida oo iyagoo sunnadii marka ahlu sunne ahoo sunnadii haddana ka saaraysa biduuni daliil masalada maxaa looga nasteexaynayaa bay kusaabsan tahay su-aashu nasiixadan markaa dhammaanteen anigii naftayda iyo idinkaba idin jeedinayaa waxay tahay qof kastaaba ilaahay ha kaga daqo waxa uu odhanayo iyo waxa uu sameynayo intaba waayo waxa marka uu odhanayo iyo waxa uu sameynayo nooc kastaba waa la qoraya haddii cidaan markaa mutaysanin in la bidceeyo oo lagu bidcanimo xukmiyo ama aan mutaysanin in lagu faasiqnimo xukmiyo ama aan mutaysanin in lagu gaalnimo xukmiyo la gaalaysiiyo ama la faasiqeeyo faasiqnimo lagu xukmo ama la bidceeyo bidcanimo lagu xukmiyo waxay noqonaysaa bagyi xadgudub xadgudub bay noqonaysaa walaalkii uu ku xadgudbay oo waxaad surowda ruux markaa aan gaalnimo mutaysanin oo laakin bidca istixqaaqay in markaa millada laga saaro ama fisqi istixqaaqo mutaysta in millada laga saaro la gaalaysiiyo taasina waxa weye waa bagi iyo xadgudub wey sidaas in la eg ruux aan markaa mutaysanin in lagu bidcanimo xukmiyo in la bidceeyaa suurowda taasina lafteedu waxa weeye waa xadgudub wey waa bagiy bagiga waxaa la yidhahdana waxa weya muxaram oo ma banaana inma الsبيl عlى اladina ybغuna fi اlأrضi bغayr الحaq yani waxa weeye waxa ay wadadu saaran tahay oo yani banaan tahay in marka laga argoostaa cidda markaa xadgudubka samaynaysa marka waxa weeye bagiga waxa la yidhahda wa muxaram in اllaha awxى ilaya in allaha awxى ilaya an twaadعu xatى laa yafqr axadu calى axad walaa ybغiya axadu calى axad xadii صaxiixa ayuu nebigu sal اllahu alayh wasalam sidaas ibaasiyey culamaduna waxay odhan jireen sida imaam axmed ibnu xambal ba laga soo wariyey ikraaj sunati min annaasi ikhraaju الnaasi min aلsunati shadiid dadka in sunada laga saaraa waa adag tahay dadka in sunada laga saaraa waa adag tahay bimacnaa wax bayin oo waadixa xujo cad baa lagaga saari karaa taa macnaheedu maaha qof la bidcayn karaaba inaanu jirin qof la bidcayn karaa waa jiraa laakin waxa weeye waa in burhaan iyo xujo loo hayaa qofka la bidcaynayo xuja waadixa uu kaga baxay asalkii hore waa in la hayaa haddii sunno lagu ogaa alaslu baqaau ma kan cala ma kan istisxaab baa lagu samaynaya xaaladii hore asal waxa ah alaslu baqaau ma kan cala ma kan asalku wuxuu ku baaqi yahay shaygu siduu ahaa inuu ku baaqi yahay asalku weeyi haddii yaqiintii la oga ay tahay inuu sunno ku sugan yahay yaqiintaa yaqiin lamida ayaa lagaga saari karaa sunadii oo lagu bidcayn karaa haddii yaqiinta lagu oga ay tahay islaamnimo yaqiintaa yaqiin lamida lagaga saari karaa islaamnimadii oo gaalnimo loogu saari karo laakin haddii kale in laga saaraa islaamnimadii ma banaana hadduu qofku ka taradudo oo ka shakiyo oo is iraa talow ma ka baxaya mise kama baxayo yastasxibu alasla asalku istisxaabaya waayo yaqiintii hore asal guuriyo lama hayo alyaqiinu laa yazaalu bishaki yaqiintu shaki kuma zuusho yani laa yuziilu yaqiina ila yaqiinu milu yaqiinta waxaa suulin kara un yaqiin lamida hubaa lamida hubaashii hore ayaa suulin karta hadduu taradudo oo islaawatalo ma ka baxay waa ku sugnaayo mise kama bixin yani waa ku sugan yahay de ilaa yaqiin cad la helayo waa midda kale waa in marka ay tahay waxa marka waxa weeye bidcadiiba hadduu ku dhaco waa inay tahay mid markaa la ogsoon yahay shuruudii inay oofsan tahay lagu bidcayn lahaa mawaanicdina ay meesha ka maqan tahay oo siday culamadu u yidhaahdaan laysa kulu ma waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi ayaa waxaa la odhanayaa ليس من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه ku kastoo bidco ku dhacay macnaheedu maaha bidcadu inay xukum ahaan ugu dhacayso waa salb lcumuum oo waxaa laga tilmaamayaa bacdi ka mida kuwa bidcada ku dhacay ayaa bidcadu xukum ahaan ugu dhacaysa lakin bacdi kamida ugu dhici mayso maanic buu uga markaa waxa wey maanic maanic meesha jooga ayuu xukumku u baaqanaya lagu bidcayn lahaa ama shardi maqan ayuu waxa weeye aawadii ayuu markaa xukunku u baaqanaya nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay ruuxa markaa walaalkii gaalnimo markaa ku sheega yani marka ila irtadat calay lafdi kale wuxuu sheegaya ilaa wajaba wajaba alkufru cala axadihima wajaba alkufru cala axadihima gaalnimaa labadooda midkood ku waajibtay sheekhu lalbani raxmat ullahi calayhi waxa uu sheegay wuxuu yihi axaadiista waxaan ka ishtiqaaqay bu yihi qaacido qaacidadaas waa qaacida muhima qaacidadaas waxay tahay bu yihi man badaca muslima faima an yakuna hada almuslimu mubtadican waila kana almubadicu mubtadican ka marka waxa weeye walaalkii ku bidcanimo xukmiya laba mid weyi inuu walaalkiisaasi mubtadic yahay iyo inay bidcadu isaga ku soo noqoto isagu mubtadic noqdo labadaa waxba kama dhexeeya fii bacdi ashridatih ayuu sheekhu albani qaacidada caynkaasa ku sheegay waxaana soo naqlinaya kitaabka la yidhaha musdin ilbaas ayaa markaas soo rogaya marka waxa weeye bidcada iyo kufrigu shabax bay isku leeyihiin oo mid waliba waxa weeye waa min axkaam alwaciid waxyaali waciidka ayay ka mid yihiin marka maadaama ay sidaas yadaa yihiin waxay noqonaysaa inay waxa weeye axkaamta qaar iska shabahaan marka calaa kulli xaal ruuxu cidda kale waxa uu ku bidcaynayo waa inuu iska hubsadaa oo weliba ciddii sunno lagu ogaa iyo nusradeeda iyo inuu ahlu sunno yahay ciddii lagu ogsoonaa waxa uu ku bidcaynayo waa inuu aada iyo aada isaga hubiya waayo waxaa dhici karta bidcadu inuu isaga laftiisa kusoo noqotaa shurowda waciid buu u bandhigan yahay inkastoo calaa kulli xaal ta'awul arrinku uu markaa waciidku uga baaqan karo haddana waxa weeye calaa kulli xaal ama ijtihaad uga baaqan karo haddana wuxuu halis u yahay inuu waciidkaasi ku rumoodo ayuu halis u yahay waciidkaasi inuu ku rumoodo ayuu halis u yahay sidaas aawodee aada iyo aad ha looga taxadiro carabka ha la ilaashado waxa uu qofku odhanayo marka isaga ha u meeldayo yani wax markaa uu oga og yahay inuu waxa weye cindallahi uu xujo ku helayo waa inay noqotaa waxa uu ku hadlaya laakiin waa inaynay noqon waxuu marka waxa weeye yani sida uu isagu jeclaysto iskaga hadlo ama xamaasadi ay qaado ama waxaweye ku durkidu ay la fogaato yani waxyaalaha noocaasa waa inaynay noqon yani waxyaalaha noocaasa waa inaynay noqon aada iyo aad waa in markaa loo hubsadaa waana in markaa baabkaas yani marka waxa weeye cidda xukumaysa waa inay noqotaa cid u ehel ah waa inay noqotaa oo waxaa loo baahan yahay cindiya yaquluuna hada cindana hayru jaaizin waman antum xataa yakuna lakum cindu marka waxa weeye haddii yani markaa ruuxu uu yani markaa ehel cid u ah aanu isagu ahayn waa inu cala alaqali noqd noqotaa inuu yani markaa mutabicu yahay cid u ehel ah oo xukuntay marka waa inuu mutabicu yahay sababta halkan ku qoran oo ah dalabku markuu sakada gulayo waa in ka daran mas'aladaas jawaabteedu waxay tahay dahabku wuxuu ku sako galaa oo sakogol ku noqdaa shan iyo siddeetan garaam markuu gaaro shan iyo siddeetan garaam oo dahaba dahabkii gaaraa waa sakogoys waxaa waajiba markaa in sakadii laga bixiyo ayaa waajiba laakin wixii qadarkaa ka yar sakogoys ma aha wallahu aclam